فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو الشامي بدين عظيم هو الشامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan hadda waa la qadaro qodobada caawa barnaamijkan idinkugu soo diyaarinay idinkana aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka xabashida itoobiya oo duqaymo ka geystay deegaanna hoostaga masaajid caligaduud ee shabeellaha dhexe faahfaahino dheeraada oo laga helay iyo khasaaraha ka dhashay duqaymadaas dadka deegaanka oo ka warramaya ayaana caawa dhowxa idinkugu haynaa maxaa wakhtigan ku soo aadiyey in saraakiil ka tirsan booliiska dowladda federaalka la baafiyo xilli dagaallo adag ay ka socdaan gobollada shabeellooyinka iyo duleedka muqdisho aqoon-yahan soomaaliyeed oo aan qodobkan ka waraysanay ayaana caawa ah barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa khabiir ka faalooda arrimaha amniga waddamada caalamka islaamka oo sheegay in haddii ciidamada shisheeye ka baxaan soomaaliya aanay sii jiri karin dowladda federaalka waraysi uu bixiyey uu qodobkaasi uga hadlay ayaad dhuuxa caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka inta uu caawa socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan maamulka puntland oo sheegay inaysan qayb ka noqon doonin shir wadatashi ah uu xasan sheikh ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale kuwa mucaaradka ah waxaad dhegaysan doontaan wasiirka warfaafinta maamulka puntland oo hadal jeesjees ah ugu jawaabay xasan sheikh dowladda federaalka oo cagta la marinayo waa ciwaanka qoraal ay si wadajir ah u daabaceen qorayaal reer galbeed ah warbixin ku saabsan ayad caawa barnaamijka dhuuxa ku dhegaysan doontaan warkii caalamka ayaan ka marnayn ee u diyaargarooba isagoo faahfaahsan
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay assalaamu calaykum barnaamijka dhowxa waraysiyada ayaan gudaha u galaynaa qodobka ugu horeeya waa warkii caalamka waxay noo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay duqiimo xoogan ayay ciidamada suudan ku garaaceen saldhigyo ay maleeshiyaadka alasaf ku leeyihiin gobolka daarfuur iyadoonay maleeshiyaadka in dad shacaba ku dileen duqiimo kaloo ka dhacay daarfuur iyo gordafaan ciidamada militariga suudan ayaa waxay weerar dhanka cirkaa ku qaadeen fariisinay maleeshiyaadka dacmu sariica maalasef ku leeyihiin waqooyiga magaalada alfaashir ee xarunta gobolka daarfuur ee galbeedka waddanka suudan ilo wareedo ka tirsan militariga suudan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in duqiimahan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka sidoo kale weerar toosa ayay militariga suudan ku qaadeen saldhigay kooxda arsef ku leeyihiin koonfur galbeed magaalada alfaashir saraakiil ka tirsan militariga suudan ayaana sheegay in halkaasi lagu dilay tobannaan xubnood oo ka tirsan dacmu sariic halka gacanta lagu dhigay kuwo kale kadib markay weerarkan la kulmeen maleeshiyaadka dacmu sariica maaresef waxay dhankooda weerar duqiimaha ka geysteen qaybo ka mid ah waddanka suudan duqayn xoogan oo ay ka fuliyeen xerada abuushowka ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad badanoo shacab rayd ah siday warbaahinta gudaha suudan ku soo warramayso duqiimo kaleo ay maleeshiyaadkan ka geysteen koonfurta gobolka gordafaan ayay ku dileen labiyo toban ruux oo shacab rayd ah kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen saraakiil ka tirsan maamulka saynad yuhuudda ayaa xoog ku galay masjidka barakaysan ee laaqsa ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa weli xadgudubyo baasan ka wada gudaha daanta galbeed ee dhulka falastiin waxayna weerar ay saacadii lasoo dhaafay halkaasi ka geysteen ku direen dad shacab ah halka ay ku dhaawaceen kuwo kale toogasho bareera oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada naabulis ee waqooyiga daanta galbeed waxaa ku shahiday walaalanyaro falastiiniya ah kaasoo magaciisa lagu sheegay xamse al khamish dilkiisa ayaana yimid kadib markii ciidamada yuhuudda ay burburiyeen guriga qoyska xamse sidoo kale weerar xoogan ayay ciidamada yuhuudu ku qaadeen shacabka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada beetlaxam wararka ka imaanaya dhanka falastiin ayaa waxay sidoo kale ku warramayaan in tiro aadu badan oo yuhuud ah kuwaasoo uu hogaaminaya wasiirka amniga maamulka yuhuudda xagjirka lagu magacaabo idmar binu kafiir ay xoog ku galeen masjidka barakeysan ee laaksa halkaasoo ay ka geysteen xadgudubyo kala duwan weeraradan isdabajooga ayaa ku soo aadaya iyadoo ay sii xoogaysanayaan duqiimaha dhanka cirka ah iyo weerarada xukugallada ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan daanta galbeed iyo marinka khaza wararka ka imaanaya waddanka baraaziil ee qaaradda koonfurta ameerika ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay shil sababay dhimashada dad badan iyo dhaawaca kuwo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda baraaziil ayaana warbaahinta u sheegay in gaariga shilka galay ay saarnaayeen lix iyo toban ruux isku qoys ah iyadoonay ku waxyeeloobeen shan iyo toban ruux oo iyaga ka mid ah shilkan ayaana mid kadib markii gaariga baska oo ay qoys kala socdeen uu ku dhacay gaari kale oo xamul ah xilli ay ku kulmeen waddada isku xirta magaalooyinka gobolka baahiya ee waqooyi bari dalka baraaziil sidaay warbaahintu warinayso koo iyo toban ruux isku qoys ah ayaa ku dhintay shilka halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen afar kale dadka dhaawacyada qabaayana waxaa haatan lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala magaalada raa'ibabuusa waa halka uu sida gaarka uga dhacay shilkani guddoomiyaha magaaladaas ayaana warbaahinta u sheegay in shilkan dadka ku dhintay saddex ka mid ahaayeen caruur halka sideed kalena ay ahaayeen dad waaweyn shilkan ayaa yimid iyadoo dhowaan dalkaas uu ka dhacay shilkan la mid ah ay ku dhinteen labiyo toban qofood oo arday jaamacadeed ahaa iyadoo ay ku dhaawacmeen sagaal iyo toban kale waxaana shilkaas soobay gaari basa oo ay saarnaayeen ardayda jaamacadeed oo ku dhacay gaari kale nooc xamulka qaada ah dhulgariir xoogan ayaa maanta ku dhuftay jasiiradaha toonga ee dhaca koonfurta badweynta basifig dhulgariir cabirkiisu yahay shan daraja ayaa maanta ku dhuftay jasiiradaha toonga ee dhaca koonfurta badweynta basifig kaasoo cabsi iyo argagax ku beeray dadka degan jasiiradahaasi hay-adda saadaasha dhulgariirada ee maraykanka oo mar walba ka hadasha dhulgariirada ka dhaca caalamka ayaa sheegtay in dhulgariirkan uu ka dhacay meel boqol toddobaatan saddex kilomitir koonfur bare ka xiga magaalada baanga iyo dalkaasi ma jirto wax khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka dhashay dhulgariirkani toonga waxay ku talaa waqooyi galbeed dalalka new zealand iyo austreeliya waana waddan ka kooban boqol toddobaatiyo lix jasiiradood oo ku kala fiirsan koonfurta badweynta basifig kuwaasoo kontiyo laba ka mid oo keliya la degan yahay si kastaba dhowaanahan waxaa caalamka ku soo badanayay dhulgariirada debka duufaanada iyo fatahaadaha kuwaasoo qaybka musiibooyinka rabbaaniga oo allah subxaanahu wa tacaala ku ciqaaba addoommadiisa markay ka beereen tubta toosan si ay wax uga qaataan oo ay ugu soo noqdaan waddada xaqa ah wararka caalamka dhegaystayaal caawow anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج مركان الشبيل الله دحق duhurnimadii maanta diyaaradaha xabashida itoobiya ayaa waxa ay duqaymo ka geysteen deegaan lagu magacaabo xagarrey oo hoos taga masaajid caligaduud ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe xabashidu waxa ay beegsadeen masaajidka jaamica ah ee deegaanka iyo guryo ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ka dhashay dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah iyo sidoo kale burburka masjidka iyo guryo raydka ah qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka waramaya
cidda inta degan hataa waa maqan taha ninka la yidhaaho cabdinaasir xasan kulmiye isugu waa dhaawac guryahan waa leey shiina xasan bare waa dhaawac sheekh salaad egoole waa dhaawac guryahan idinkaaba u jeeda maalka halaaba idinkaaba u jeeda beytkii ilaahay ayaa lagu cibaadaysan jiray rabaanka isugu bambarbe tilmaanma rabbi guryaha cidaa deganeed deganeed laakiin hadda inay ku jirtay inay qaxka aadooya jafka dadka joogaa shaqa iyo jafka jirto kalamaga waa say guriga cawada haddii nabad dhacdo meel soo noqoto male dad muslimiina loo geystay dadka geystana waxaa waaye anugu ma naqaan laakiin waa un dadkaan yaan gaala inuu diyaarad leh fal qaldanaan u arkaa inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun ale falkaas fal qaldaan u arkaa dadku waa diriyaan yaababa dad cibaadaysaa beydka ilaahi ku jiray salaadkii ku jira hamsaadkii ku jira waa kana asaana sheegay walaa adiga fanfanin oo gaarin oo la cararna waa badan yihin abdi naasir xasan kulmiye gurigaan uu leeyahay salaad dhegool marka la yidhaaho shiina xasan bare intaas arkan waa xaga reey oo uu ku nool yahay dad muslimiina oo wax malaf wax malaba
walaada islaamka daktarka socdaa noo yimideen ugey noo yimideen dadka waa daaweeye oo hayaan haddana waa ku jiraan haddana waa daaweeye jeedinta kamida waaye oo maaragtay booqasho ugu soo maqan dhaawacaas culus maqlay ayaa gurmadahan ugu yimid ana soo gurmada waana daaweyn dadkii daaweeye ma maaragtay anugu waa dad heed miigaan ahay dad iska shaqaysa oo meeliska miigaan ahay markaanan ahayna waa maaragtay maku soo dhaceen wixii hadda waxa dheeriyaho hadda oo idinka ahayno hadda noo yimidna ma arag waxa hadda mee ujeedda ka jeedana hadda ma hayno baa magaaladaas walaa soo dirta waaye wogay waanu soo dhaceen baa intaanay wax gaarsiiyeen inta kaleeto hadda ma aqanaa waaga howdka la jiraa mama helnaba dadkaanu waa dad faladhaqata iyo dad beerafalataho meesha waxa lagu gaarsiiyey waa xagashay waa soona cali guud waana xagashay waana qaybta galbeedka tahay waa gartay markii gandaarkaas ku soo dhacay dadkan go- intay ku sugnaayeen mana intay joogeen waxay ku jireen makhaayad muslileeya xusaan xasan suurax mucsuleeya oo mujtamaca oo magaceeda magaalada yaray ku sugnaay waa gartay masaajidkina waa burburay saddex gurina waa burburtay waxaasoo dhanna wax sheebiyoolaiaalahayooi marka warqabo wax jadda xabado jiraaneema helo laakiin hadda waxaa ka warqabo oo dhintay ma jiraan oo wacday oo baabuur oo rabana kale oo wacday baabuurkaan aan jaraynay daawaas inay ku qaadnana waa rabna waa gartay waxaa daaweeye walaalada islaamkaa daaweysay hadda waa gartay meel oona aan laysaga gidin aan masaajid la gubin gurigiisaana aan la gubin haddii aan la gubanmanimaaoogaaeen doonto dadkaayaga iyo dadka gulaha annaga jooga aan ogsoon in dadka la gubo ilmaha la gubo jeeska la gubo reeraha la gubo waxaa la yidhaha shiinaha dhambaanimaa lagu yidhaha waa gartay salaad salaad iyo salaad xusaan axmed shaagaranimal hayalataa maanta kala soocay oo soomaaliya yaa madow gajinaya waa gartay Ah, yaa soomaaliya madow Ah.
ninkana inuu soo gajiyo waa gartay
dinta faraya waxaa ah inay soomaaliya iyo hajale kulma iyo iyo iyo faraha kala baxaan inay faraha kala baxaan soomaaliya inay faraha kala baxaan inay soomaaliya faraha kala baxaan hadda beshe kale ma yaqaano waa gartay kuwaasi waxa ay ahaayeen dadka deegaanka xagarey oo duhurnimadii maanta diyaaradaha xabashida itoobiya ay duqaymo la beegsadeen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag maxaa dhegaystayaal wakhtigan ku soo aadiyey in saraakiil ka tirsan booliiska dowladda federaalka la baafiyo xilli dagaallo adag ay ka socdaan gobollada shabeellooyinka intiiniina la socotay waxaynu xalay barnaamijka dhuuxa waraysyada ku baahinay dowladda federaalka oo baadigoobaysa in ka badan boqol iyo afartan sargaal oo ka tirsan booliiska dowladda federaalka kuwaasi oo la la'yahay islamarkaana ka baxsaday xerooyin ku yaala magaalada muqdisho warqad ka soo baxday taliska guud ee booliiska ayaa saraakiishan lagu baadigoobayay waxaana ku saxiixnaa taliyaha booliiska ee dowladda federaalka asad diyaano haddaba maxaa wakhtigani ku soo aadiyey in saraakiil ka tirsan booliiska dowladda federaalka la baafiyo sidoo kaleetana la la'yahay halka ay jaan iyo cirib dhigeen xil maalin walba warbaahinta magaalada muqdisho ay kasoo muuqan jireen waxaaynu ka waraysanay qodobkan doctor xanafi cabdi sheekh aadan doctor xanafi marka hore soo dhowow waxaa baraha bulshada haysta iyo sidoo kale guud ahaanba warbaahinta een, dowladda federaalka oo baafinaysa saraakiil maxay yihiin saraakiishaasi xogtaasi maxaa ka haysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، runtii waa la soconaa qoobgariirka iyo kala cararka iyo qalqalka iyo warwalka xamar ka jiro runtii waa la socdaa oo aad baan u mutaabaceeyaa Eh, warqaddii ka soo baxday taliska hogaanka booliskana waan akhriyey ee soo baxday labaatiyo toddobadii bishii maarso laba kun iyo shan iyo labaatankii oo lagu baafinayay intaas oo boqol iyo afartan iyo shan sargaal oo xerada jarnaalka ee maaragtay ka baxday janaalka ahiya ja- xeradiisa laga waayey oo meelay ka baxday la waasan yahay oo dhamme hebel dhamme hebel dhamme hebel kulli magacyadoodii iyo kulli ay ku qoreen waa akhriyey waa arkay waa la socdaa Ee, maantadan u dambaysana waa la socdaa ee, afar weriye oo barbaahinta ka mid ah oo si deg dega loo xiray kadib markii sirta la ogaaday inay baxday marka qoobgariirkaas iyo cabsidaas iyo walwalkaas waxay ku cadaynaysaa in maaragtay ee fashil weyn oo meesha ka jira insha allahu tacaala saraakiishaasi la baafinayay ee qaybta ay ka tirsan yihiin ciidanka dowladda federaalka ma inoo sheegi kartaa iyo sidoo kale sababta loo baafinayo iyo halka ay aadeen
bismiillaahi raxmaan raxiim kol horta warqadda waxaa soo saara waa waa hogaanka taliska booliska waaye marka saraakiishu meelo badan ay ka tirsan yihiin laakiin waxa baafinayo waa booliska ayaa la wargelinayaa booliskay ka tirsan yihiin meeshan waa la socotaan in booliskii la daabulay waa la socotaa in asluubtii la daabulay nabad sugidii inay dhammaatay gorgor inay baaba'day danan inay baaba'day wixii oo dhan inay baaba'een oo wax laha aysan jirin oo saraakiisha xoog lagu geeyey maaragtay haddana waxaa ka dambeeyey ayagoo xirxiran oo garbaduub loo haayo oo maxaabiisa oo oynaya oo raggii booliska ay leeyihin aniga waa i taqaanaan waa lee haystaa maxbuusaa nahay maata ka taga meesha imaanina wixii markay arkeen intii kaletay xaraysneed ee ku jirtay saraakiisha eed u carartay mar haddii hogaankii iyo saraakiishii cararaysane haddee wax masaakiintan ee aadan yabaal joogta iyo meelaha kuwa fadhi masaakiinta loo baabi waaba qalada u malayna maaragtay hal sarkaal la joogo ma laha wax ciidan hogaamin karaana ma laha laakiin waraaqda waxay ka soo baxday waa tali waa hogaanka taliska booliska ase asaa baafinayo askari walba iyo sarkaal walba oo la baafinaanay waxaa ku qoran hadaarta waa idinsoo gudbinayaa magaciisa oo dhammaystiran darajada uu leeyahay ayaa ku qoran marka ma ahan wax la qarina waa wax shaac soo baxay maaragtay
sidoo kale waxaan dhowaan baahinay ka warbaahin ahaan alfurqaan ahaan taliyaha ciidanka asluubta maxaabiista gacanta ku haya oo isagana sidoo kale degniin diraya oo askarigii kasoo baxsada furimaha dagaalka in dil toogasho ah iyo iyo sidoo kale ciqaabo ka hooseeya ay ku xukumayaan arinkaasi maxaad ka leedahay sidoo kale maxay dowladda federaalka uga dhigan tahay xilligan ay tiraahdo askartii kasoo baxsata furimaha dil toogasho aan ku xukumaynaa iyo xukuno noocaasa
bismillahi raxmaan raxiim ee waa daawaday jenaraal mahad taliyaha ciidamada asluubta markuu ciidanka daabulahayna runtii waxa lagu qoslo oo caalamka dhan oo qabsadoo sameeye oo waryaha qoriga maaragtay saas isku koogarayn mataqaaniin ayaa lidi kurdin ciidan aan qorigiiba baabuurka markii la saaraa la diraa aan koogaraysan karin oo xabadii si loo raaca aan garanaynin ayaa faranta loo diray marka inuu maanta yidhaahdo maaragtay ninkii soo goosta waxa weeye sharcigeena noo dhigan waa dil toogasho ah waxa weeye haddii aan la dilina asiga iyo aabbihiis iyo hooyadiis kulli waa xabsidaayn waa la xerayaa hadde maanta waa calaacal waxaasna dadka kuma istaagayaan qof walba naftiisa kaga khayr badan intuu mahad ku dili lahaa adiga geelaa iska raaco arigaada iska raaco gaaridamaar iska qaado xoolaha iska biiro wax daba haysta wax ku qabsana mala war meeshaana wax isqabanaya iyo waxay qaban karaan iyo waxay dowladihii ma jirtaba wax ay qaban karaan haba yaraatee oo ilaahay awar subxaana waa rag kala cararahaya waa ayagaa kala cararahaya marka uu haamtaan iyo waa lina xeraya waxaan waa soco waase aniga waxaan ilaa masaakiintan furamaha ku jiro war meesha waxaa lasoo marayaa afgooye iyo balacda lasoo marayaa waa xaggeen ka baxaa meel alla ay maraysaa xasana diyaaraddiis waa diyaar waa diyaarsan tahay horuu ka baxaya sideed saaxiibinimo adinkoo meelaha taagtaaganuu ka baxaya qoladii badda isku shubi jirtay ee muuse suudi iyana bad labdamo la isku shuba haba yaraatay markaa ma jirto meel kale loo carar ma jiro marka bahashu sidii asha farkaani u carari doonaan meel kale loo carari doonaan ma laha bahashu waa isku soo dhammaatay waxaan dhihi lahaa waxaan farumaha jooga masaakiinta ah hadda toobad waa idiin furan tahay qoryaha iska soo dhiiba toobad keena ilaahay u toobad keena in xasan garguurta oo diyaaradda ka raaco adigina aadanya waa lagugu dilo mar haddee xabadda mujaahidiinta fakato ee baxdane hadda tooba ma jirto waay mar haddii xabad kugu dhacdo marka waxaan kula talinaa dhammaan ciidamadan caloluusta ee lasoo daabulay ee masaakiinta ah ee waxba aan garanayn ee tacbaaniinta ah ee lagu danaysanayo ee dana gaar lagu fulinayo hadda ayay wakhtigu jaanis leeyahay intaysan nafta bixin hadda hadooba ha toobad keenaano iskaga baxaano marka mahadna waa hadlay oo taliya asluubtana waa hadlay xitaa wuxuu yidhi asiga iska daaya aabihiisa lasoo xirayo lacagtaa laga goynaya mushaarkaa laga goynaya ciidan marka saa loogu hanjabayo meelay ka dagaalamaan inid ku dagaalama ma laha waxaan ka sii daranba ciidamada iyadoo noonoyle maxaabiis aana shabaabka u haayaba internetkaa lasoo gelinaya asigoo hadlaya maaragtay waa kaasa waxaan haya ma laha ayagii kale ee xidhnaaya waxay leeyiin war saaxiibadeen meesha iskaga taga raggaas marka arkaan way iskaga kala tagaan marka meeshan wax la isku dib dhigay iyo wax lahaaya ma jirtee waxaan leenahay meeshan waa waxaa weeye meel laga baxa ma lehe baddaana idin qaadi mayso baddana meel aad ka gashaan ma lahe fadlan fadlan fadlan waxaan leeyahay ciidamada dhammaan calal uusta iyo dhammaan cid kastoo dowladda ridada u shaqaysay haddaa askari ahayd haddaa qaali ahayd haddaa maxkamad joogtay haddaa meel kasta joogtay haddaa wasiir ahayd haddaa xildhibaan ahayd hadda tooba kuu furan saacaddan aan hadlaya toobaa furan saacaddan haddii la dhaafo xabadda bilaabato wax toobaa ma furno haddaba jaaniska laga faa'iidaysto yaan leeda madadaalinin raggan waa kala carrayaan qaarkood hadda nairobi iga soo waceenba qaara waxay iga soo waceenba oo istanbul iga soo wacay oo xildhibaanaha oo aan naqaanaba nairobi iyo istanbul waa la kala tay wax jooga ma lahaba xasana diyaaraddiis waa u diyaaro mar kugu yaro diyaara helikobtara lagu qaadaya nairobi aa la geynaa ama adisabaa laga tuuraa meel dheer lama geynaya waa la yaqaanaa marka waxaan dhihi lahaa ilaahay u toobad keena waddanka waxa weeye waxaan ku dardaarmayaa nimanka mujaahidiinta ah ee kaabiga saaran amniga waddanka ha la sugo xamar amnigiisa ha la sugo yaysan fowdo samaynin iyo shacabka iyo maatida aysan naga salfanin yaysan naga jijibin guryaha yaysan xafiisyada ee gaalada noo dhistay yaysan naga baabiinin amniga ha la sugo raggan waa u dhammaatay warqadaasna akhriya internetka meel kasta ha la gaarsiiyo dhammaan saraakiishii hogaamina ciidankaa la baafiinaya meel saraakiishii ciidanka ee ku xaraysnaa kaahiye kulli waa ka kala carreen wax jooga ma laha iska daa kuwii furmaha joogana kuwii furmaana waa ka soo tageen wax jir ma laha shuuta ma jiro xagga cid jirta ma laha waa laga soo kala carray fadlan fadlan masaakiinta carruurta ee furmaha la geeyayow waxban ba ka qabanaysaa mana celin kartaan raggaane adee irahdo xabadda isku toobad keena ilaahay u toobad keena haddii xabaddaa idinku dhacdana hadda waa fii jahannamo waaye adoo maanta gaal difaacayo oo etoobiyaan fuustooyin muslimiintii ku garaacay maanta garab taagan ee maraykan ee soomaaliya garab taagan ee reer yurub garab taagan haddaa maanta dhibataana wallaahi shaki iigama jiro waa soomanahay wallaahi inuusan shaki iiga jirin in qofkii maanta ku dagaalama ee ku dhintaa dowladda riddada inuu naar gelayo wallaahi shaki iigama jiro hal shaki wallaahi iigama jiro marka wiilashaas ninkii ka naxayow soomaaliya waxaan idin leenahay wiilashaa ka naxa hadda ka bixiya aadanya waa ka bixiya afgooya ka bixiya kulli ka bixiya waddankan waa la sugaya ammaankiisa wax dhibaataa ma dhacayo qof godob loo reebana ma jiro qofkii maanta isoo dhiibaa ammaan iyo xisnaa taa ha la gaarsiiyo waa degdeg waa emergency waa ilmaheenaas aan badbaadino haadaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag qaybaha hore ibraahim ishkadh waxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa dowladda federaalka oo cagta la marinayo waa ciwaan qoraal ay si wada jir ah u daabaceen qorayaal reer galbeed ah qoraalkan oo ay si wada jir ah u daabaceen qorayaal reer galbeed ah oo lagu kala magacaabo jonathan sweet iyo mark toth laguna daabacay mowqica lagu magacaabo the hill ayaa waxaa ciwaan looga dhigay dowladda federaalk oo cagta la marinayo waxayna raggani ka hadleen xaaladda dagaal iyo culeysyada ay wajahaysa dowladda federaalka warbixin qodobkaasi ku aadan waxaynoo soo jeedinaya wariyaheena maxamed sheekh cali
filimkan waxaan horey ugu daawanay afghanistaan waxaana jilay taalibaan maanta se dhammaystirkiisa oo saameyn burburneed leh ayaannu ku aragnaa soomaaliya ayaa lagu yidhi warbixinta dardaarwelinta ee qoreen qorayaal reer galbeed ah al-shabaab oo ah koox jihaadi salafi ah ayaa si dhaqsi leh waxay goodoon u gelinayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya militariga kooxda ayaa la wareegay magaalooyin ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose oo furyaal u ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa lagu yidhi warbixinta warbixintaoo sii socota waxaa lagu yidhi go-iyaal badan waxay midowda afrika iyo dowladda maraykanka ka shaqaynayeen sidii ay dowladda federaalka ee cagaheeda isku taagi lahayd laakiin xilligan wuxuu wakhtiga u muuqdaa mid sii dhammaanaya al-shabaab ayaa samaynaysa cadaadis xooggan oo ay ku doonaysa inay kula wareegto magaalada muqdisho kuna dhisaan maamul sunni ah oo ka hana qaada bariga afrika matad brayndon oo falanqeeya ka faalowda arrimaha bariga afrika kana tirsan xarunta diraasaadka amniga ee sahan ayaa aaminsan in ciidamada dowladda federaalka ay ku jiraan xaalad dib u furasho oo fawdo ah dadka ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdishona ay mar weliba filayaan in nidaamka maamul ee magaaladan uu isbeddel ku yimaado iyadoona ay jirto fursad ay al-shabaab ku goodoomin karto magaalada muqdisho ugu dambaynna gudaha u soo geli karta mid ka mid ah arrimahaasi xoojinaya cabsida laga qabo in muqdisho ay gudaha u soo galaan al-shabaab waa qarxii xooganaa ee siddeed iyo tobankii maars oo muqdisho lagula egtay kolonya uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh sida lagu sheegay warbixinta lagu daabacay mowqica dahayle ee ka faalooda arrimaha amniga sida ay tilmaamayaan qoraayaasha reer galbeedka ee warbixinta qoray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay rido dowladda federaalka waxay ka dhiganaan doontaa jamaaco labaad oo sunni ah oo awood u yeelatay inay cagta mariso dowladd uu maraykan ka taageero al-shabaab waxay meel ay cagta dhigaan ka heli doonaan geeska afrika ma ahan warbixintii ugu horraysay oo ku saabsan xaaladda soomaaliya taasoo lagu muujiyey cabsi xooggan oo la xidhiirta isbeddel xooggan oo xagga maamulka ka dhaco soomaaliya dowladda federaalka ee ku tirsan taageerada reer galbeedka iyo midowda afrika cagta la mariyo dhowaan khabiir ka faalooda arrimaha geeska afrika mas-uulna ka majadka afrika iyo diraasaadka wuxuu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kulaalayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona la soo baxday xeelad militari oo halis ah sababtana in guud ahaan soomaaliya ay gacanta ku dhigto xarakada al-shabaab ayaa lagu soo gebagabeeyey warbixinta ay qoreen qoraayaasha reer galbeedka ogana hadlayeen xaaladda cakiran ee kala guurka ee ka taagan soomaaliya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan bartanka uga jirnaa khabiir ka faalooda arrimaha amniga waddamada caalamka islaamka ayaa wuxuu sheegay in haddii ciidamada shisheeye ay ka baxaan soomaaliya aanay sii jiri karin dowladda federaalka قد يكون عودة طالبان للحكم في أفغانستان في 2021 انتصار هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها في سوريا وإسقاط النظام بيعطي حركة الشباب آه، يعني بارقة أمل إن هي ممكن تكرر هذا النموذج وتعود للحكم مجددا أو تعود لمقاديشه مجددا زي ما كانت جزء من آه، اتحاد المحاكم الإسلامية أنا كان في أحد اللقاءات مع مسؤول صومالي يعني على هامش أحد ال يعني ال- المنتديات سألته سؤال يعني هل لو قوات الاتحاد الأفريقي خرجت من الصومال هل الحكومة الصومالية قادرة على الاستمرار والبقاء؟ فقال لي لا دون المظلة الإفريقية على المستوى الأمني والعسكري حركة الشباب هتعيد السيطرة على آه، الصومال مجددا ninkan waa axmed mawlaana wuxuu leeyahay la wareegitaankii xarakada daalibaan ee tala dalka afghanistan iyo sidoo kale guushii hay-adda taxriiru shaam iyo kooxihii la socday ay ka gaareen suuriya oo ay gebi ahaanba rideen nidaamkii bashaar al asad waxay rajo gelinaysaa xarakada al-shabaab oo ku fakaraysa inay tusaalooyinkaas oo kale ay ku fuliso soomaaliya oo ay mar labaad la wareegi karto magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa jira mas-uul ka tirsan dowladda federaalk oo aan kula kulmay shir aan ka wada qayb galnay waxaan weydiiyey haddii ay soomaaliya ka baxaan ciidamada shisheeye ma sii jiri kartaa dowladda wuxuu igu yidhi maya haddii ciidamada ajnabiga ah ay ka baxaan soomaaliya waxay al-shabaab si fudud ula wareegayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha islaamiga ah ee alfurqoon maamulka puntland ayaa wuxuu sheegay inaysan qayb ka noqon doonin shir wadatashi ah oo uu dhowaan ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxmuud shirkaasi wuxuu xasan sheekh isugu yeeray kooxaha mucaaradka isee kasoo horjeeda qaabka uu wax u wado iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada iyadoona siyaasiyiin dhowr ah oo haysta dhalashada dalal shisheeyena ay qayb ka noqon doonaan haddaba baaqii ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalk waxaa si jeesjees leh uga jawaabay maamulka puntland wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland caydiid dirir ayaa wuxuu sheegay in saciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka puntland aanu waqti u haynin inuu hor fadhiisto xasan sheekh waa kan caydiid dirir oo si jeesjees leh uga jawaabay baaqii xasan sheekh dadka isu keen baa lagu yidhi qolaabyaasha caalamka dadka isu keen baa lagu yidhi een, muxuu ahaaye dee maantii waa dadkii waan isu keenay Ee, dadkii waa casumo waaye iman waayeen labadaas mid degayaa labadaas maaragtay mid degayaa annana waqti uma hayno waxaas waqti deni uma hayo uu xasan hor fadhiisto run baan ku sheegayo uma baahna xasan storieska storieska xasan uma baahna marka iyo xasan waxba yuu ku waalanin iska ciyaaraya ninkaasi waa baagamudo waa iska ciyaaraya isagaa madaxweyne isu ah isagaa ra-iisul wasaare isu ah isagaa wasiir isu ah isagaa xitaa safiir isu ah isagaa qusul isu ah wax walba isagoo isu ah ninka xo- eh, qaabilaya eh, wasiir dowlad dal kale ninka qaabilaya Eh, muxuu ahaay ninka muxuu ahaay qaabilaya gudoomiyihii ur- ur- ururka ouda qaabilaya iyadoo ra-isul wasaarihii joogo yani wax dhibbaaga muddo ah oo wax shaqa ah haysan ma ninkaas banaan ku qaadnay annagu waa ninkaas waa wareeray isku daalin mayo isku hadal waqti nagaga lumi maayo intuu halka tala ka dhamaysanaya annagu sugaynaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland caydiid dirir oo ka jawaabayay baaqa ka soo yeeray xasan sheekh ee ku socday kooxaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada kaasoo dhowaan ay waxa loogu yeero beesha caalamka ku cadaadisay in uu kulan wadatashi ah isugu yeero
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو الشامي بدين عظيم هو الشامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء شابا فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو الشامي بدين عظيم هو الشامي فخور فخور بإسلام waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada kan mid lamid ah intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بدين عظيم هو الشامي بدين عظيم هو الشامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي